بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حشني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي رحمه الله تعالى waxaaynu soo gaarnay su- eh, su-aasha siddeetan iyo lix casharkaani marka waxau noqonayaa casharka boqol iyo sideed waxaana ku sharaxaynaa su-aasha siddeetan iyo lix waana su- eh, su-aasha ugu dambaysa weeye ruknigii saddexaad oo ahaa al-iimaanu bilkutub wuxuu ka soo hadlay kutubta rumaynteedii wuxuu ka soo hadlay khaasatan qur-aanka waxaa inoogu dambeysay alqur'aanu kalaamullah inuu soo taxliiliyey ciddii diiday oo jahmiye ana eh, la gaalaysiiyey kabacdi haddana wuxuu inoo keenay su-aashii ahayd manal waaqifa oo waxa weeye ahlu bidac ahaa uu inoo caddeeyey hadda su-aashan siddeetan iyo lix waxuu ina yidhi shiikhu maa xukmu man qaala lafdii bilqur'aani makhluuq Eh, qofka yiraahda lafdii bilqur'aani makhluuq lafdii bilqur'aani makhluuq qofka yiraahda muxuu xukumkiisu noqonaya kuwii hore alwaaqifay ahaayeen oo kuwii yiri laa naquulu alqur'aanu kalaamullah walaa naquulu makhluuq waa ka aamusnay kuwo kalaa soo baxay oo iyaguna khatar ah waxay yidhaahdeen markii culummadii caddeeyeen oo yidhaahdeen qofkii bikhalqi alqur'aan yidhaahda waa kaafir ayay dadkii ku gabadeen marka oo waxay yidhahdeen iyaguna lafdii bilqur'aani makhluuq marka qofka noocaa yidhaahda lafdii bilqur'aani makhluuq maxaa xukunkiisu noqonaya qoladaan iyaguna sidaa tiri oo sariixna uma ay dhihin alqur'aanu kalaamullah laakiin waxay la yimaadeen lafdii bilqur'aani makhluuq culummadu waa caddeeyeen marka qaala waxau yidhi shiikhu jawaabta haadihi alcibaara laa yajuusu idlaaquhaa nafyan walaa ihbaatan kelmaddan in la yidhaahdo lafdi bilqur'aani makhluuq ma bannaana sababtu maxay tahay inaad nafyididna ma bannaana inaad ogolaatidna ma bannaana see loo ogolaanayaa inaad tidhaahid lafdii bilqur'aani makhluuq ma bannaana inaad tidhaahid lafdii bilqur'aani khayru makhluuqna ma bannaana labadaba midna laguma ogola tafsiil baa la rabaa marka tafsiil waa la tafsiilinayaa sababtu maxay tahay shiikha inoo caddeeyey waxau yidhi lianna allafda waa macna mushtarak lafdiga waa macno mushtaraga oo laba macnoba xambaari kara weeye oo wuxuu xambaaraa buu yidhi آه، بين ال- ال- التلفظ الذي هو فعل العبد التلفظ لفظي مركاد ليدهي اي التلفظ فعل كاغا iyo carabkaaga dhaqdhaqaajinaysid iyo eh, daamankaaga dhaqdhaqaajinaysid talafud baa la yidhahdaa marka alladii huwa be- eh, ficlu lcabdi kaasi waa makhluuq laa shaka marka kaasuu lafdigii xambaari karaa lafdii bilqur'aani makhluuq markaad tiraahid waxay noqon kartaa inaad u jeedid inaad leedahay aniga ficilkayga iyo carabkayga iyo daamankayga waa makhluuq laakiin sariix ma ah shubha ku dhex jirta wixii ma cadda marka lianna almacna lafd lianna lafdi buu yiri macnaa mushtarak بين التلفظ الذي هو فعل العبد تلفظك أو فعل العبد وبين الملفوظ يا كان لغد واقي كلام الله الحمد لله رب العالمين مركاتري لبا قيبود وي التلفظ وفعل كاسميسي الملفوظ نوا قران لغد واقي اذا قرانك مخلوق ماها لكن هذا فعلك هو مخلوق waxa uu yidhi marka fa in udliqa haddii la idlaaqo oo la yidhaahdo lafdii bilqur'aani makhluuq shamula macna thani malfuudkiina waa soo gudagelaya oo lama kala garanaya inaad u jeedid ficilkaaga iyo inaad u jeedid qur-aankaa ku dhawaaqday marka wuxuu noqonayaa inaad tiri baa ka dhalanaysa inaad tiraahid qur-aankii waa makhluuq marka leannahu lafdi weeye wixii aad ku dhawaaqday malfuudkii iyo laf iyo talafudkii haddaadan kala saarin lama kala garanayo marka haddaad tiraahid lafdii bilqur'aani makhluuq inuu qur-aankii makhluuq yahay baa halkaa laga fahmayaa markaa oo dad badan baa saa u fahmayo cibaaradaa isticmaali kara Wa- oo markaa wuxuu u yiri wuxuu u noqonayaa rajaca ilaa qowli sh- jahmiya markaas jahmi baad noqonaysaa oo waxa weeye qofkaasi jahmi buu noqonaya Mhm. waxa uu yidhi wain udliqa macna thani haddii macnaha labaad loo jeedo oo waxa weeye la yidhaahdo eh, la yidhaahdo lafdii bilqur'aani ghayru makhluuq haddii la yidhaahdana labadiiba waa soo gudagelayaan lama garanaya ma malfuudkii baad u jeedaa mise waxaad u jeedaa talafudkii ficilkaaga ahaa marka waxa uu yidhi isaguna waa wuxuu noqonayaa marka uu shamula macna alawal macnihii hore baa soo gudagelaya fa huwa bidac alitixaadiya marka nimankii alitixaadi la oran jiray waa alitixaad macnaha loo jeedo waxa weye waa nimankii caqiidadii rumaysnaa wax kasta oo koomka saaran ilaahay weeye bay ictiqaadsanaayeen marka soomaalida waa uga digayaa yaan loo malaynin markaan itixaad leenahay inaan u jeedno jamaacadan hadda jirtay oo waxa weeye ee, ururka ahayd oo waxa weeye alitixaad la oran jiray kabacdina ictisaam la baxday oo waxa weeye waa uma jeedno kuwaa ma aha ee kuwa loo jeeda alitixaadiya ayaa la yidhaahdaa ay wax kasta ilaahay baa ku dhex jira bay ku leeyihin waa niman shar badan bay ahaayeen alxuluul ahlulxuluul baa la yidhaahdaa waxay aaminsan yihiin wax kasta oo koomka saaran ilaahayna baa ku dhex jira marka caqiidada baadilkaa bay aaminsan yihiin ee ma aha nimankan islaamka ah oo waxa weeye jamaacada ah ma aha weye yarka yaan loo malaynin taa in loo jeedo waa tambiih hadhow yaa la odhanin wadaadka nimankiibuu gaalaysiiyey ma aha waa ka waxa uu yidhi marka waa nimanka bidcadoodii ay la yimaadeen weeye marka waa arrin khatara weeye qaala waxau yidhi walihaada qaala asalafu asaalix ridwaan ullaahi calayhim salafu saalix waxay yidhaahdeen man qaala lafdii bilqur'aani makhluuq waa jahmi bay dheh waa jahmi bay dheh waxa weeye waan ku gaaloobaya waa jahmiya qofka waxa weeye kalena oo yidhaahda khayru makhluuqna waa mubtadic bay dheheen marka sidaasay u kala qaadeen waayo in la yidhaahdo qofkani waa jahmiya waa gaalaysiin iyo in la yidhaahdo waa min ahlilbidac ahlulbidacu weli waa muslimiin laakiin waa khaldan yahay oo waxa weeye baatil buu ku sugan yahay ayaa laga wadaa marka qofkan yaraada ee lafdi bilqur'aani khayru makhluuq waxa waxaa la odhanayaa mubtadic baa tahay ka joog ha ku hadlin ereyga qofka yidhaahda lafdi bilqur'aani makhluuqna waxaa leeyahy jahmiyaata kaasaa xun marka calaa kulli xaal marka khulaasatu lqowl waxa weeye su-aashan uu shiikhu ina weydiiyo ina yiri maa xukmu man qaala lafdi bilqur'aani makhluuq waxaan leenahay laabudda fiihi tafsiil waa in la kala saaraa kelmadan uu qofkan ku hadlay waxaynu weydiinaynaa ma waxaad ula jeedaa talafudkaaga ficilkaaga haddaad ula jeedido leedahay ficilkayga iyo qur-aanka daamanka aan dhaqdhaqaajiyey iyo carabkayga iyo sawtkaygu waa makhluuq haddaad ula jeedid haa waa makhluuq oo horaa loo soo sheegay haddaad ula jeedid qur-aanka almalfuud lagu hadlay baa makhluuqana fa anta jahmiyun jahmi baa tahay markaa waadix markaa ahlu sunnuhu marka maxay yidhahdeen maba la adeegsanaya kelmaddan oo kelmaddan oo dhan bannaan ka mar laba dariiqa baa meeshaan taalla laalaab kale lama rabo imaa inaad tiraahid alqur'aanu kalaamullaahi ghayru makhluuq oo aad markaa dariiqii ahlu sunnaha qabsatid imaa inaad waxa weeye tiraahid qur-aanku waa makhluuq oo dariiqii jahmiya aa qabsatid labadaasaana xilligii imaamu axmed raximahullahu tacaala loo kala baxay oo markii nimankii jahmiyada ahaa oo culummada iska dhigay oo nimankii madaxda ahaa markaa haystay oo cabaasiyiintii waxaweye ma'muum iyo waathiq iyo waxaweye muctasim iyo nimankii markaa haystay ayay culummo u noqdeen niman muctasile ah oo balaaho jahmiye ah oo caqiidadan ka dhaadhiciyo yiri qur-aanku waa makhluuq markaasaa waxa weeye aad loo cadaabay imaamu axmed iyo raggiisii ilaa qaar la laayey qaar la xiray qaar la dhibaateeyey qaar ee oggolaadeen fitnadii oo yidhaahdeen qof kasta waa cadaabaynaa ilaa uu ka yidhaahdo alqur'aanu makhluuq ilaa markii dambe uu beddelay waxa weye ninkii almutawakil la odhan jiro wanaagsana oo markaa ahlu bidaciyoo dhan uu cayriyey oo sunnihii u gargaaray oo waxa weeye markaas uu daahiriyey caqiidadii ahlu sunna oo ahayd alqur'aanu ghayru makhluuq maxaa marka halkaasi dhibtaasi soo loo soo maray kelmaddan ma aha kelmad sahala waxa weye waa arrin khatara weeye haddii la yidhaha qur-aanku waa makhluuq waxa weye dee markaa xurmo ma yeelanayo waa sida innaga laynoo abuuro oo kale qur-aanku wuxuu noqonayaa markaa wax innagayna la mida ama qur-aanku waa kalaamullaahi siduu inoo soo caddeeyey waa culummadu alxakami siduu inoo caddeeyey aynu soo qaadanay kalaamkii daxaawi alqur'aanu kalaamullah minhu bada bilaa kayfiyatin qowla waanzalahu calaa rasuulihi waxya wasadaqahu almuuminuuna calaa dalika xaqa waayqanuu annahu kalaamu llah laysa bikalaami albariya ha saasuu dhahayaa daxaawi haddana wuxuu soo leeyahay daliil buu u keenayaa waxa uu leeyahay daxaawi allah subxaanah wa tacaala waxa weeye tawacada qofkii yiri qur-aanku waa waa makhluuq oo wuxuu allah u yaboohay saqara inuu gelinayo sa usliihi saqar waa ninkii yidhi waa kalaamu lbashar markuu fakeray oo yidhi kalaamku waa in hada ilaa qowl lbashar sa usliihi saqar ayuu yidhi allah subxaanah wa tacaala limaada liannahu qur-aankiibuu ku tilmaamay kalaamu lbashar marka haddaad tiraahd basharkiina waa makhluuq marka haddaad tiraahd qur-aanku waa makhluuq waxaad ku dhacaysaa marka arrin khatara walciyaadu billah calaa kulli xaal marka alruknu thalith oo ah aliimaanu bilkutub halkaasuu ku egyahay kutubtii oo dhan buu inoo soo sheegay qur-aankana laynoogu soo sheegay kabacdina qur-aanku tafsiiliyey bidcadaasna waa radiyey bidca jahmiya aliimaanu birusul ayaa ku xigi doonta oo alruknu araabica walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin